بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda koob iyo tobnaad min suurati alambiyaa qaala allahu tacaala wakam qasamnaa min qaryatin kaanat daalimatan waansha'naa bacdaha qowman aakhariin falamaa axasuu ba'sanaa idaa hum minhaa yarkuduun laa tarkuduu warjicuu ilaa maa utriftum fiihi wamasaakinikum lacallakum tus'aluun qaaluu yaa weylanaa innaa kunnaa daalimiin famaa zaalat tilka dacwaahum xataa jacalnaahum xasiidan khaamidiin ilaa aakhiri ilaayaat waxaynu ku soo jirnay fi tafsiiri suurati alambiyaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa kam qasamnaa wa kam wax badan baan qasamnaa halaagnay oo min qaryatin qaryo ah qaryadaasoo kaanad ahaatay daalimatan mid daalimad ah oo ilaahay ka kufriday aayaadkiisa ka kufriday rusushii ilaahay beenisa qasama qasamna oo saa ah wax badan wa kam wax badan kaiiran baanu qasamnaa qasamka waxbay dhabarka jebin oo qofka maarata wax marka saas layskugu jebiyo gebigiisaba saa inta layskugu dubaaro baabah laga dhigo qababa bac ay saa uga yeedho wa kam wax badan baanu qasamnaa halaagnay wey waxaa badanoo min qaryatin ah qaryadaasoo kaanad ahaatay daalimatan mid daalimad ah wax badan oo kuwaas ayaan halaagnay oo wa ansha'naa markaas aan amaamudnay bacdahaa iyada dabadeed aan amaamudnay aan dhalinnay wey ahaysiinay qowman qoom qoomkaasoo aakhariina kale kuwaa markii la baabi'iyey waxaan abuurnay oo ahaysiinay oo amaamudnay qowman aakhariina kuwo kale oo kuwii hore ka beddel ah oo kuwii hore aan dhulka laga sifeeyey waa la baabi'iyey markaasaanu kuwo kale meeshii ku abuurnay baa ilaahay leeyahy wa ansha'naa bacdaha qowman aakhariin falamaa axasuu baa ilaahay leeyahay markay dareemeen ba'sanaa baaskanagii balaayo iyo baas baa jire ba'siga waa balaayadii macnaha baaskii markay dareemeen cadaabkaa looga jeeda oo maxay ku dareemeen indhahoodu markay ku qabteen oo arkeen cadaabkii cadaabkii markuu u muuqday oy yaqiinsadeen idaa hum waaba iyagoo minhaa qaryadii qaryada aan u celina balmarkan ilaa waxaan soo marnay min qaryatin kaanat daalimatan damiirkaas minhaa qaryadii xaggeeda yarkuduuna waaba iyagoo ka cararaya yarkuduuna waaba iyagoo kadlaynaya kadlayn yarkuduuna waaba iyagoo ruclaynaya idaa hum minhaa yarkuduun baa ilahi leeya subxaana wa tacaala markay arkeen magaaladii cadaabka ku soo degay bay magaaladii ka carareen oo ka kadleeyeen oo ka carareen min haada haddii halkaa loo celiyo falamaa xasuu markay dareemeen ba'sanaa baaskanagi iyo cadaabkanagi idaa hum waaba iyagoo minhaa ba'siga laftiisaba ba'sigan dambe oo haddaa damiirka halkaa u celisa yarkuduuna waaba iyagoo markaas faariina munhasimiin iyagoo yahrabuun cararayo ka cararayo waaba iyagoo sidaas cadaabka markay arkeen hordhiciis iyo muqadamadiis bay dawaabtooda inta fuuleen bay carareen iyagoo isla ka fakada ilaahay wuxuu yidhi ama maya malaa'igtii baa loo faro waxaa la yidhi malaa'igtii baa la yidhi ku dhahaya taquulu lahumulmalaa'ika malaa'igtii baa waxay ku dhahaysaa markaa iyadoo malaa'igtu ay ku jeesjeesayso laa tarkuduu ha cararinina oo meeshaan ha ka ruculaynino ha ka kadlaynina warjicuu waxaadna u noqotaan ilaa maa shay intii ka ah utriftum laydinku nicmeeyey fiihi dhexdiisa utriftum laydinku faajafaajeeyey fiihi dhexdiisa war wixii laydinku nicmeeyey u noqda malaa'igtii baa ku jeesjeesaysa war xaggee u cararaysaan war magaaladii iyo guryihii iyo barwaaqadii iyo xoolihii wixii laydinku nicmeeyey u noqdo nicmadii iyo wanaaggii iyo noloshii wanaagsaneed u noqdo ilaa meesha haddii cadaab yimaado magaaladii la halaagayo ama cadow soo galo ama cadaab rabbi yimaado ama xataa hadda daadadka iyo aafaadka markay yimaadaan iyo dhulgariirada dadka ka cararayaan war xaggee u socotaan waxaa ku noqotaan ilaa maa utriftum fiihi wixii laydinku nicmeeyey iyo wa masaakinikum guryihiinna u noqdo war deegaankiinna guryihiinna quruxda badnaa wax kasta yaalleen war u noqdo lacallakum waxaaba laga yaabaa tus'aluuna in laydin weydiiyo maxay camaa jaraa calaykum wixii dusheenna dul dareeray waxaanoo dhan waa min baabi alistihzaa watawbiiq waa canaan lacallakum tus'aluuna in laydin baryado bal dad wax idin weydiistaanoo waxna siiya idin dhahaan baa laga yaabaa culimaa ku fasidhay oo bal intaas wax laydin weydiiye lacallakum tus'aluuna waaba intaasoo laydin su-aalo madax baa ahaydeenoo dad waaweyn ba ahaydeene bal nidaamka wax lagu maamulaya iyo sida wax u kala soconayaan iyo sida talada loo go-aamiyey iyo lacallakum tus'aluuna aa yaa maxaa marka waaba halaagsameenba kuwaana lacallakum tus'aluuna qaaluu waxay dheheen yaa weylanaa halaagga nagiyo halaagii bay u dhawaaqeenba yaa halaakanaa wa dimaaranaa halaagganagii iyo hoogganagii bay leeyihiin yaa weylanaa innaa hanagu kunnaa waxaan ahaanay daalimiin kuwa daalimiina dulmiga kii u weynaa weliba oo gaalnimo iyo shirkiya iyo rususha oo la beeniyaa bay soo sameeyeen ka waxay leeyihiin innaa kunnaa daalimiin waa karteen way laakiin qoomamoodeen laakiin xayu laa yanfacuhum nadam meel aan qoomamadu wax tarayn bay qoomamo la yimaadeen qoomamadaas waxba matarays ma tarayso markaas wax qoomamada ay taraysa ma jirno ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala famaa zaalad kama zuulin tilka taasi kama zuulin famaa zaalad kamaysan zuulin tilka taasi dacwaahum yeerashadooda inay tahy famaa zaalad isimkeedii tilka ka dhig dacwaahumna khabarkii ka dhig bilcagsina waa laguu ogol yahayo famaa zaalad kama zuulin dacwaahum haddaa isimka ka dhigta dacwadoodu kama zuulin iyo yeerashadooda tilka taas waa dhihi ka dhah oo bilcagsi ah ka dhigta markaas icraabka famaa zaalad kamaysan zuulin tilka taas oo tee ah yaa weylanaa innaa kunnaa daalimiina inay ku celcelinayaan tilka taa weeyaan yaa weylanaa innaa kunnaa daalimiina inay ku celcelinayaanoo leeyihiin taas kamaysan suulin dacwaahum dacwadooda kelimaadka ay ku qowlayaan oo ku celcelinayaan taas bay ku celcelinayaan xataa jacalnaahum ilaa aanu ka dhegnay ka yeelnay baa ilaahay yidhi xasiidan bal anaa beeraha marka la jafo yaa balkooda oo kale zarciga la jafay oo dhulka saa u daadsan oo kale khaamidiina xaalayhin kuwa dhindhintay mayitiin kuwa nafta ka wada dhacday xataa jacalnaahum sida beerta marka la jafo laamaha saa dhulka iyo balka loo daadiyo saas wax wada yaalyaal oo meyd ah ilaa aan ka dhignay xataa jacalnaahum xasiidan khaamidiin xataa jacalnaahum jacalo labadeeda mafcuul humtaas kii hore xasiidan khaamidiina kii labaad baa ka soo baxay khaamidiinana in la xaaleeyayana waa ciraabta hore aan marnay ilaahay wuxuu yidhi wamaa khalaqna asamaa'a samada maanan abuurin iyo waalarda ardaba iyo wamaa baynahumaa waxa u dhaxeeya laacibiina xaalaan nahay cabadan wa baadilan caycayaan umaana abuurin cirarka iyo dhulalka iyo waxa u dhaxeeya ee waxaan u abuurnay in loo deliishado qudradayada waxdaaniyada ilaahay subxaana wa tacaala dadku ku cibro qaataan ayaa u abuurnay weeyaan ilaah alla khaaliqa inuu jiro koonkan allihii abuuray inuu jiro taas baan ugu talagalnay ee caycayaar in layskaga dhex noolaado aan lagu tafakurin aan ilaahay awooddiisa loo deliishan looguma talagelin wamaa khalaqna asamaa'a waalard wamaa baynahumaa laacibiin qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi low aradnaa haddaan dooni lahayn maanan doonin low aradnaa haddaan dooni lahayn an nattakhida inaan yeelanno lahwan wax lahwi oo lagu caycayaaro lahwi waa maxay iyagaa waxay dhaheen waxaa halkan lagu radinayaa qoladii tari tiri ittakhada allaahu walada ilaahay baa walad yeeshay qoladii tiri ilaahay wuxuu leeyahay war haddaana annagu lahwi iyo wax lagu caycayaaray iyo welad iyo zawjo iyo waxaas yaa haddaan dooni lahayn inaan yeelanno latakhadnaahu kaa waan yeelan lahayn min ladunnaa annaga agtannadaan ka samaysan lahay agtannada kuwa jooga xururciinta iyo malaa'igta ah laakiin maanan doonin maanan doonin haddaanan dooninna maanan yeelan waxaa la yidhaahda meesha natiijada iyo naqiidka laga soo saaro oo cilmulmandiqa lagu barto low aradnaa haddaan dooni lahayn maanan doonin haddaanan dooninna dee maanan yeelan an nattakhida lahwa latakhadnaahu min ladunnaa deedna hadde agtayada baanu ka yeelan lahayn deedna kamaanan yeelan saan maanan doonin in kunnaa faaciliin in kunnaa haddaan ahaan lahayn haddaa shardiya inta ka dhigtid faaciliina kuwa arrintaa falaya haddaan ahaan lahayn latakhadnaa min ladunna jawaabka keen agtannadaan ka samaysan lahay laakiin maanan doonin maanan samayn haddaa inta ka dhigtid naafiyana in kunnaa maa kunnaa maanan ahaanin faaciliina kuwa falaya itikaada daalika arrinkaas samaysashadiisa kuwa falaya maanan ahaan oo intaa markii naafiye ay noqoto wey oo laga dhigo haddii in shardiyaa laga dhigana waa kaa jawaabkii iyo ficil shardigii qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi marka ilaahay waa ka nasahanya waxaasoo dhan ilaahay wuxuu yidhi bal iskaba dhaafe naqdifu waan ganaynaa bilxaqi xaqaanu ku ganaynaa calalbaadili baadilka dushiisa ayaanu xaqa ku dhufanaynaa fayadmaqu wuu maskaxaynayaa xaqu hub oo baadilka ah wuu wuu daqdayaa waa daqdayaa waa maskaxaynaya waa bashaaqayaa sida maalan maskaxda wixii lagu dhufto oo kale maskaxda dadka waxay ku jidhaa laf baasaa ugu dahaaran koombo ah oo qalfoof ah baasaa ugu jidha iyadana way kusii xafidantaho halkaa hoosey kusii jidhaa ama sida ukunta oo kale gudaheeda waxbaa ku jira ko korna waxa weeyaan qolofkan baa saa ugu dahaaran markaa xaqii baanu ganaynaa baadilkaan ku dulganaynaa markaan ku dulgannana fayadmaquhu wuu maskaxaynayaa xaqu baadilkaasu madaxa ku dhufanaya uu burburinaya faidaa huwa waaba isagoo baadilkii zaahiqun mid zuulay ah oo halaagsamay walakum idinkana waxaa idiin ahaaday gaalow alweylu hoog iyo halaag baa idiin ahaaday mimaa kii xaggii tasifuuna aad sifaynaysaan darteed min wasfikum bay ka dhigan tahay tilmaamintiinna allah ilaahay aad ku tilmaamaysaan bimaa laa yajuusu waxaan bannaanayn oo min azawjati xaas iyo welweladi ilmaha afxumadiinna ilaahaybaa xaas yeeshay ama ilma yeeshe afxumada noocaasa aad ku hadlaysaan hoog iyo halaag baa taas abaalkeedii laydin siiyey weeyaan walahu ilaahay waxaa u ahaaday man baa u ahaaday fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ahaaday iyo walardi ardooyinka dhexdooda ahaaday waman fil ard cirar iyo dhulal iyo waxa dhex yaal ilaahay buu u ahaaday walahu isaga oo keliya buu u ahaaday laa ilaa kayrihi man fi samaawaati waalard muxuu u leeyahay milkan wa khalqan wa tasarufan ilaahay baa milkisan ilaahay baa abuuray ilaahay baa ku tasarufaya wixii uu isagu lahaayoo abuuray seebaa ay ku dhici kadhaa marka loo ogolaan karaa in isaga lala wadaajiyo cibaadada wixii uu abuuray ee addoonka addoommada u ahaa isaga walahu man fi samaawaati baa u ahaaday iyo walardi iyo waman cindahuna waa ku cadfi kadhaa horay waman cindahuna ilaahay buu ahaaday kuwa isaga agtiisa ah kuwaasna ilaahay isagaa iska leh oo markaa laa yastakbiruuna axaalaysid ama waman cindahu xagga u goosoo mubtado ka dhigoo waman duulka cindahu ilaahay agtiisaa laa yastakbiruuna isma kibrinayaan can cibaadatihi ilaahay cibaadadiisa iska kibrin mayaan walaa yastaxsiruuna kana noogi mayaan yastaxsiruuna ka habsoomi mayaan habsoobid geela iyo awrta iyo markii inta daalku ka bato hal mar iska fadhiistaanoo jilbaha dhulka ku dhuftaan oo si kasta haddii loo garaaco la kicin waayo yaa ba habsoobid la yihahda waa habsoobid marka kuwa ilaahay agtiisa malaa'igta suusuuban laa yastakbiruuna can cibaadatihi ilaahay cibaadadiisa iskama kibriyaan iskama koryeelaan walaa yastaxsiruun waxa weeyaan kamana noogaan kama noogaan laa yamalluun walaa yacyow kama noogayaan walaa yacyow yusabbixuuna alleyla habeenkiiba ilaahay u tasbiixsanayaan iyo wanahaara maalinkiiba cibaaday ku jiraan malaa'igtu daa'iman yusabbixuuna yusabbixuuna alleyla ilaahay bay nasahayaan yusabbixuuna waa nasahayaan ilaahay alleyla iyo wannahaara maxay ka nasahayaan camaa laa yaliiqu bih waxaan ilaahay laa'iq u ahayn ilaahay bay u tukanayaan waa u xusayaan leyl nahaar baa la yidhaha leyl nahaar habeen maalin ilaahay bay saas u xusayaan kana noogi mayaan laa yafturuuna kana noogi mayaan laa yas'amuun ka noogi mayaan ama ka daali mayaan taasna waa taas am bale amtii munqadicad ahayd oo bimacnaa bal ahayd wey istifhaam baa la geliyaa la yidhaahda istifhaam oo macnaheedu bimacna tacajub walinkaar oo yahay ambale ittakhaduu ma waxay yeesheen aalihatan ilaahyo aalihadaasoo kaa'inatan ka ahaatay min al ardi dhulka ilaahyo dhulka xaggooda ka ahaaday mayay samayseen oo hum ilaahyadaasi aalihadaasoo hum iyagu yunshiruuna soo saaraya yunshiruuna noolaynaya iyaga ma ilaahyay samaysteenoo ilaahyadaasaa hadhow soo noolaynaya oo qabriga ka soo saaraya ka soo nooleeyaan yunshiruuna soo saaraya wey ma ilaahyo awooda inay waxa dhintay soo nooleeyaan bay samaysteenoo ay leeyihiin kalla ma leh ee ilaahyo jamaad ah oo aan awood lahayn weeye waxay ilaahyada ka dhiganayaan oo ilaahyo ilaah waxa weeyaan aan cibaado mudan qofka ilaahnimo cidda lagu sifaynayo waxaa shardiya alqudratu cala alixyaai waalimaata waxna noolayn karo waxna dili karo waxa ay iyagu caabudayaan waxna ma dili karaan waxna ma noolayn karaan marka ilaahya maaha jamaad iyo dhagaxyo balaayo kale wey am ittakhaduu aalihatan min alard hum yunshiruun ilaahay wuxuu yidhi low kaana haddou ahaan lahaa fiihimaa cirarka iyo dhulalka dhexdooda aalihatun ilaahye hadday ahaan lahaayeen ila allaahu ilaahyadaasoo hayrullaahi ilaa bimacnaa hayr weeyaan ilaadan bimacnaa hayr baa lagu fasiraa waana sifo ila allaahu hayruullah ilaahay hayrkiisa ilaahay mooye haddii ilaahyo kale jiri lahaayeen maba jiraane la fasadataa cirar iyo dhulal waa fasahaadi lahayn koonka haddii jiri lahaayeen ilaahyo aan kale ilaahay mooyaane nidaamka koonkan oo dhan waa fasahaadi lahay maxaa yeelay kuwa isku magacaayo ilaahyada lagu sheegay baa iskhilaafi lahaa oo ku murmi lahaa dad baan abuuraynaa mid baa dhihi laha la abuuri maayo waxaan saan ha loo maamulo loo maamuli maayo waa iska hor imaan lahaaye kaba soo qaad alaa taraa annahu laa yuujadu malikaani fii madiinatin waaxida muwaadan arag buu yidhi magaalo laba boqor keliya ka taliso inaysan jiraynin walaa ra'iisaani laba madax laba madaxweyne oo hal meel ka wada talinaya ilaa haddii talada loo wada dhiibo waa isqabanayaan magaaladii laba maamul ka taliyo ama laba madaxweyne ama laba nin oo isku tali tala ma rabsha yara howlaheedu waa badan yihin leanna waxa weeyaan waa wax laisku hayshaysto waan isku nadaam u socon low kaana fiihimaa aalihatun hadday ahaan lahaayeen dee markaa waa maxay maba ahaan weeyaan cirkan iyo dhulkan iyo koonkan nidaamka saxdaa saa ugu socda waxay tusinayaan hal cidaa ka talisa hal ilaah haddii hal ilaah ka badan ka talin lahaayeen nidaamku saan uma taagnaadeen nidaamku saan uma taagnaadeen waa la isku qaban lahaa roob hal la keeno la keeni mayo cirkaan meesha ha laga wareejiyo laga wareejin mayo qoladan hal la halaago la halaagi mayo marka laakiin halkaa nidaam oo socda waxa weeyaan hal meel baa maamulkaas kasoo fulaya ilaahay baa maamulaya wey subxaana wa tacaala taasina wataa low kaana fiihimaa aalihatun ila allahu lafasadataa laakiin ma fasahaadin wey aayaadka xagga looga hadlay wey marka laga hadlayo mandiqo kale ma fasahaadin hadday fasahaadi waayeenna maxay noqotay hal ilaah baa ka taliya meesha subxaana wa tacaala ilaahyo badan ma jiraan wuxuu yidhi kaba soo qaad laba wax wada maamulaya haddii hadda la qadari lahaa kaba soo qaad wax la yidhahdaa jira low faradna iskaba qadar kaba soo qaad markaasaa midkood shay doona midna waa diiday haddii marka shaygii labadii shayba la fuliyo dee waa mustaxiil waxaan ha la abuuraya la abuuri mayo iskuma imaan karaan laba naqiid ma kulmaan laba naqiid bay noqonayaan mid baa wuxuu leeyahy waxaan hal la keeno kii kale la keeni maayo labadoodiba haddii toodi loo yeelo waa mustaxiil ma suuroobayso midkood arrintii haddii la fuliyo kii kalena arrintiisa la iska daayana kii arrintiisu ay fulayso dee kaasaa ilaaha koonka kan maamulayo wey kan kalena waa caajis aan waxba qaban karin waan waxba keeni karin waxba noolayn karin waxba dili karin waa kaas ilaahay wuxuu yidhi fasubxaana allah ilaahay nasahnaantiisa ilaahay nasahiddiisa ay dhahan fasubxaana allah ilaahay nasahiddiisa ilaahay baa nasahan allihii rabbilcarshi carshiga rabbigiisaha camaa yasifuuna waxa ay sifaynayaan oo ay tilmaamayaan kuwa ahlujahliga ah ee zawje iyo walad iyo wax la mida ilaahay ku sheegayaan ilaahay waa ka hofan yahay subxaanahu wa tacaala laa yus'alu ilaahay lama weydiiyo camaa kii xagga yafcalu isaga oo samaynayo wahum iyagana yusaluuna waa la weydiinahayaa ilaahay wuxuu u sameeyey lama weydiiyo koonkao dhan isagaa leh maxaa waxaan u samaysay yaa weydiinaya de cid weydiin kadhaan jirin yaa dadka wax weydiiya yaa cid wax weydiin kara cid la siman ama ka sarraysa baa la xisaabsami ka dhah marka ilaahay cid la siman iyo cid ka sarraysa midna ma jiro laa yusalu camaa yafcal wahum iyagana yusaluuna waa la weydiinaya la addoommo waxaa weye marbuubiino iyaga rabbi loo yahay rabbi baa weydiinaya subxaana wa tacaala acmaashoodii baa la weydiinaya am ittakhaduu mise waxay yeesheen am bale ittakhaduu ma waxay yeesheen min duunihi ilaahay sokadiisa aalihatan aalihatan oo min duunihi sokadiisa mayay samayseen qul waxaa dhahdaa haatuu la kaalaya burhaanakum xujadiinna daliilkiinna la kaalaya bal daliilka aa u daliishateen waxaas bal la kaalaya waxaan ilaahiyey inay yihiin ma jidho weeye haadaa midkan qur-aankan kariimkaa kitaabkan cadiimkaa dikru man macya wa dikru man qablii dikru man man xuski weeyaan macya aniga macayga ah kitaabkan cadiimkaayo sharafta badanoo qur-aanka kariimka ah waxa weeyaan dikru man macya aniga duulka macayga ah dikrigiisi weeyaan wa dikru man qablii kuwii iga horreeyeyna xuskiisi weeyaan towraad iyo injiil iyo ambiyadii lagu soo dejiyey waa dikru man qablii taasi wataa kulli waxay sheegayaan ilaahay in la waxido subxaanahu wa tacaala marka waxaan idinku aad sheegaysaan xaggee bay ku taallaa qur-aankaan kuma taal kutubta hore kuma taallo xaggee baa ka heshe ilaahyadan tirada badanoo aad wadataan maxaa u daliilo oo aada u haysataan waxaa xagga naqliga daliilka caqliga oo mar hore la tusaya war waxaan xaggee ka keentay barley wax daliila uma haysataan marka laa min jihati alcaqli walaa min jihati naqli daliil caqliya iyo mid naqliya midna ma haysataan kutubta samaawiyada dhan waxay ka markhaanti furaysaa ilaahay in laga nasahayo waxa weeye in cid lala wadaajiyo bal iskaba dhaafe agaruhum badankoodu laa yaclamuuna ma garanayaan alxaqa xaqa ma garanayaan oo fahum iyagu mucriduuna weeyaan kuwa jeensanaya weeyaan maxay ka jeensanayaan can ilnadari wata'amuli inay tafakuraan wax fiirfiiriyaan iimaanka dalaa-ishiisa arkaan waxaasoo dhan ayay ka jeensanayaan waxaa la weydiiyey kacab malaa'igta baa layidhi yusabbixuuna alleyla wannahaara laa yafturuuna aayaddaas war malaa'igta waxaa layidhi ma wuusan shani shani ka mashquulinayn ma intaa tasbiixii cibaada u taagan yihin dan kale male maya markaasuu ninkii weydiiyey wuxuu ku yidhi yabna akhi ilaahay wuxuu tasbiixda malaa'igta uga dhigay sida idinka neef goosiga oksijiinka iyo aariya goosashadan afkiina iyo sankiina ka imaanaysoo kale aysan dhib idinku hayn baa iyaga tasbiixda looga dhigay adiga wuxuu yidhi soo wax ma cuntid waxna ma cabtid ma socotid ma fariisatid ma tegtid ma timaadid adoo intaa neefneefsanayo oo sankaada fiifti neeftu ay wado haa sidaasoo kale iyaga looga dhigo iyagoo hawshii loo diray qabanaya baa waxa weeye tasbiixda iyo cibaadada isaa ugu dhex jira ilaa adiga dhihi maysid xoogaa baan neefsanaya ii kaasi shaqada kalean iska joojinayaa adoo hawshaad iska wataa waxa weeye aaryadaada iyo hawadaada iska qaadanaysaa ilaahay fadligiis midna jiidaysaa midna soo daynaysaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa arsalnaa maanan dirin nabiyullaahi maxamedow calayka asalaatu wasalaam min qablika adiga hortaa min rasuulin rasuul maanan dirin ilaa haddaan dirnay nuuxii waxaan u waxyoonay ileyhi xaggiisa annahu shaniye laa ilaaha ilaa kaloo xaq lagu caabudo mawjuuda inuusan ahayn ilaa ana aniga mooyaane allaha weynoo waaxidkaa mooyaane ee facbuduuni facbuduunii bay ka dhigan tahay facbuduunii aniga i caabudo khasuunii bilcibaada cibaadada igu gaar yeela wa qaaluu waxay dhaheen gaaladii ittakhada araxmaanu allaha raxmaankaa wuxuu yeeshay waladan bay dhaheen walad boo yeeshay saasay ku hadleen malaa'igtaa awlaad aaba iyagu leeyihiin qolo reer khusaacaah baa waxay qabeen malaa'igtu inay tahay banaatullaahi ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu tanazaha allah ilaahay ka hufan waa ka hufnaaday waa ka nasahan yahay wataqadas waxaasoo dhan camaa yaquulu aalimuun ilaahay waxaa weeye nasahnaantiisa wey nasahidiisa bal iskaba dhaafe cibaadun malaa'igtu cibaadun waa addoommo oo mukramuuna ilaa lix tilmaamood oo malaa'igtu leedahay ba halkan ka qaadanaysaa bal iskaba dhaafe cibaadun waa addoommo haye addoommadaasoo mukramuuna la maamuusay oo la karaameeyey waa sif addoommadaasoo laa yasbiquunahu ilaahay aan kala hormarayn bilqowli qowlka aan kala sabqayn laa yasbiquunahu ilaahay kalama sabqaan bilqowli qowlka taasna waa tilmaan kale wahum iyaguna waa tilmaan saddexaad biamrihi ilaahay amarkiisa yacmaluuna camal falaan wahum iyaguna yacmaluuna waxay camal falaan biamrihi ilaahay camalkiisa biamrihi ilaahay amarkiisay sameeyaan taasna waa tilmaan kale yaclamu ilaahay wuxuu ogyahay waa tilmaan kale maa beyna aydiihim iyaga waxa hortooda iyo wamaa khalfahum waxa gadaalkooda ilaahay cilmigiisaa koobaabay waa tilmaan afraad tilmaan shanaad walaa yashfacuuna ma shafeecaano ma ergeeyaan ilaa liman qof mooye irtadoo ilaahay ka raali noqday waxay u ergeeyaan oo u shafeecan qofkii ilaahay ka raali noqday maalinta qiyaamada qofkii ilaahay ka raali noqday waa dadka ahlu iimaanka ah waa ahlu laa ilaaha ila allah dadka ahlu tawxiidka weeyaan walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa wahum iyaguna waa tilmaantii lixaad min khashyatihi ilaahay ka baqidiis min khawfi cadaabihi cadaabkiisa ka yaabidiisa min khashyati min khawfillaahi ilaahay ka yaabidiisa mushfiquuna kuwa ka argagaxsan weeye khashya iyo mushfiquuna isla cabsidii ah iyagoo baqaya bay sii baqayaan argagaxsan yihin mar waxaa la yidhi waxaa lagu fasiray cabsidaan aad la imaanaysaan sidii la rabay iyo meeshii la rabay inaad ka gaadheen ma ka gaadheen oo ma ula timaadeen ilaahay cabsidiisaas min khashyatihi cadaabkiisa iyo ciqaabkiisa ka yaabidiisa mushfiquuna weeyaan kuwo baqaya wey yartaciduuna kuwo dubaaxinaya wey min khashyat illaahi ilaahay cabsidiisa darteed wa hum min khashyatihi mushfiquun kuwa filanaya weeye cabsanaya oo baqaya taasna saasaa lagu fasir darsigeenu intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam bisawaab